gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq xasan ayaa shir gudoomiye kulan loogaga hadlaya adkeynta amniga degmada bardaale kulanka uu ka qabsoomay degmada bardaale ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka kan degmada iyo saraakiisha amniga haddaba gudoomiyaha degmada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedada kulankan amniga ee khamiislaha ee degmada guddiga amniga aan guddoomiyahay shirkaas oo ka saabsanay xaaladda guud ee degmada bardaala sidii dardargeeda xaaladda amniga kulankaas oo hordhibina saraakiisha amniga waliba bardaleelay maadaama bili ramadan bili khayr ay sanayd umaha ilaahay nuutanimoti umaha nabow ilaahay kusabka saraakiisha amniga iyo ciidamada degmada bardaala oo shir duwan oo iyo ciidamada amnis oo qeyb qeyb gaalaay degmada bardaala si shacabkaas muslimiinta ee cibaadada iyo soonka iyo buuda ilaahayna nuutanimoti mahadnaq oo saraakiisha degmaha nalayn ka jari guud ahaan degmada bardaale xaalsha ee boqolkiiba boqolo haddii dhinaca amniga qaadana amniga alxamdulilah dadaal dheer kubacda amniga degmada bardaale boqolkiiba boqolo shacabka degmada bardaale walinka baaqana iyo siyaato ciidano ciidamada amniga iyo maamulka na shaqeeya na shaqeeya garab sulmaan maamulka guud ahaan amniga iyo bilaada magaalada oo ka shaqeeyahay alxamdulilah ilaahay mahadle in amnigaas uu ka shaqeeyahayna walnoogawan wadanku dowladnimo leh badeegas لكن الدولة ديدن